culammada ku nool deegaanka mubaarag ee galbeedka hagoobeen ayaa waxay ka codsadeen bulshada soomaaliyeed in laga qayb qaato dhismaha masjidka deegaanka oo ay baahi weyn u qabaan dadka ku nool deegaanka mubaarag oo dhowaan la hirgeliyey deegaanka mubaarag ayaa waxaa ku nool barakacyaal kasoo barakacay abaarihii iyo fatahaadihii alliino ee ku dhuftay deegaanada jubbaland waxaana dadka ku nool halkaasi aysan haysanin adeegyada aasaasigu ah nolosha haddaba qaar ka mid ah culammada ku nool deegaanka mubaarag ayaa waxay bulshada soomaaliyeed ugu baaqeen in laga qayb qaato dhismaha masjidka deegaanka oo ay baahi weyn u qabaan insha allahu waxaan codsanaynaa dadna iiga dambayn doonaa in masjidkaas ciddii muxsiniin ah oo islaama ahlu tawxiida ee dhaga nuula dhiiggeeda uu dhaqaaqayo masjidkaas inay wax nagala qabato oo haddii ilaah yidhahdo muxuu aha cid walba haddii ilaah meyti waa leedahay haddii ilaah yidhaahdo muxuu aha sadaqatuljaariya weeye nin walba waa og yahay ajirka ay leedahay iyo waxay leedahay nin walba waa og yahay in ajirkaas haddii ilaah yidhahdo muxuu aha aan nin walba laga badanin oo cid kasta haddii ilaah yidhahdo muxuu aha aan ugu baaqaynaa inay muxuuha qayb ka qaadato insha allahu masjidkaas in qaybtaa laga qabta waan rabnaa wixii aan dhihi lahaa hor guddoomiyihii baa soo afjaray waxaan ku darayaa masaajidkaas dhiman waxaa iskale wixii muxsiniin ah oo wax sadaqaysanayo inay masaajidkaasi iyo ceelkiisiba noogu soo deeqaan masaajid weyn oon halkaa ka dhisayno masjidkaas waxaan ku bilownay lacag saddex boqol oo dollara haddana halkaasuu maraya wuxuu socdaa laba isbuuc iyo bar ayuu socdaa waxaa naga cadilan ceelkii ayaa isagana halkaa noogu yaalla oonaa weli hawshiisii aanaa dhammaystirin waxaan codsanaynaa muxsiniinta inay ka soo wada qayb qaataan